halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu caawa horay idinku sii wadaynaa warqaddii labaad ee rasuul butros waxaanan idin dulmarnay warqaddan doodaha ka taagan iyo weliba mawduuca rasuul butros warqaddan uu ku adkaynayo waxaana mawduuca guud ee warqaddan labaad laynoogu soo koobay cutubka saddexaad aayadda siddeed iyo tobanaad waa baalka afar boqol shan iyo toban ee kitaabka axdiga cusub waxaana rasuulku isaga soo koobaya dulucda guud ee warqaddan labaad uu leeyahay sida tan laakiinse ku koran nimcada iyo aqoonta rabbigeenna ah badbaadiyaheenna ciise masiix isaga ammaanu ha u ahaato haatan iyo weligeedba markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay meeriska cutubka koowaad aayaddiisa shan iyo tobanaad markaasoo rasuul butros uu lahaa waan ku dadaali doonaa inaad tegiddayda dabadeed mar kastaba awooddaan inaad waxyaalahan xusuusataan wuxuu haddaba rasuul butros kala hadlay masiixiyiintii wakhtigiisa ahmiyadda ay leedahay in la lahaado nolol masiixinimo oo taam ah wuxuuna doonayaa inay gartaan waxyaalaha aasaaska u ah nolosha masiixinimada ee taamka ah wuxuu dhimashada ka dhigayaa sida inay tahay geeddi socodka loogu jiro in lagu hormuuqdo masiixa oo ka dhigi maayo sida wax naxdin leh laakiin wuxuu ka dhigayaa sida nin shaar ama surwaal uu leeyahay iska siibay oo jiif tegaya qofku jidhku ayuu iska dhigayaa laakiin nafsaddiisu weli way nooshahay waxa la sarakicinayana waa jidhka haatan wuxuu leeyahay inaad waxyaalahan xasuusataan waxaa rasuul butros uu leeyahay iyadoo la eegayo dhimashadiisa soo dhow ayuu doonayaa inuu ina hor keeno sheeyo ay tahay inaynu xusuusanno wuxuuna adkaynayaa saxiixnimada hadallada ilaah haatan waxaa jira qaab kale oo aan idinku sharraxi karo xusuusta rasuul butros uu doonayo inaan lahaanno taasoo aan dhib badnayn garashadeeda waxaa jira laba danab ama xoog dunidan waxaana kan koowaadi uu yahay centrofigal force kan kalena waxaa la yidhaahdaa centripetal force xoogga centrifigal forceka la yidhaahdo waa kan haddii aad kubbad soo qaadato oo aad xarig kula xidhto meel madaxaaga ka sarraysa oo aad wareejiso kubaddii kaa fogaynaya inta uu wareeganayo centripetal force ayaa isna wuxuu yahay xoogga kubbadda qadka dhexe ku soo riixaya rasuul butros laba waxyaabood buu iska hor keenayaa wuxuu wax waliba u soo riixayaa qadka dhexe wuxuuna farriimaha u dhigayaa sida ay dadka ugu yimaadaan ama loogu soo jiito dhanka hadallada ilaah waa xoogga kaa sarreeya dunida oo ku keenaya ama kuugu soo xiraya hadallada ilaah wuxuu kaa soo wadayaa dunida wuxuuna ku keenayaa dhanka ilaah waxaa haddaba dunida iyo mixnadeeda aynu kaga soo gudbi karnaa xoogga hadallada ilaah nin alkuliiste ah oo idaacadda dhegaysan jiray ayaa wuxuu ka warramay sidii ilaah uu uga soo bixiyey dunida iyo sharkeeda iyadoo awoodda la isticmaalayna ay ahayd hadallada ilaaha nool rasuul butros ayaa wuxuu horraan inoogu sheegay inaan xaqiiqsanno doorashada ilaah uu ina doortay iminkana wuxuu doonayaa inaan lahaanno awood aynu ku xidhnaan karno qof baase laga yaabaa inuu la yimaado su'aal oo uu yidhaahdo sidee baynu ku ogaanaynaa in kitaabka quduuska ahi uu yahay hadallada ilaah kaas oo kale waxaa u jawaabaya haddaba rasuul butros waxaana uu leeyahay sida tan ku qoran warqaddiisii labaad cutubka koowaad aayadda lix iyo tobanaad waxaana qoran sida tan annagu ma aannu raacin sheekooyin khiyaano lagu hindisay markii aannu idin ogeysiinnay xoogga iyo imaatinka rabbigeenna ciise masiix laakiinse waxaannu ahayn markhaatiyaal indhaha ku arkay weynaantiisa haddaba aayaddan ayaynu ku arkaynaa waxyaabo ahamiyad sare inoo leh inaannu garanno ama aragno waxaa rasuulku uu leeyahay annagu ma aannu raacin sheekooyin khiyaano lagu hindisay haddaba aayaddan ayaynu ku arkaynaa waxyaabo ahamiyad sare inoo leh inaannu garanno ama aragno waxaa rasuulku uu leeyahay annaga ma aannu raacin sheekooyin khiyaano lagu hindisay wuxuu marka dhanka kale laga eego leeyahay kitaabkan quduuska ahi ma ahan hadallo been iyo khuraafaad ah oo laisku dhejiyey kitaabkanu ma ahan weli sheekooyin khiyaali ah sida sheekadii dhegdheer iyo carraweelo kitaabka quduuska ahi waa mid taariikhi ah oo welibana runta ku salaysan haddii aad tahay qof daacad ah oo doonayo inuu dembiyadiisa ka takhalluso ilaah baa hubaal kaaga dhigaya hadalladiisa oo waxaad arkaysaa in kitaabka quduuska ahi aanu ahayn been la dhoodhoobay laakiin uu yahay mid runta ku salaysan oo ka nasahan been waxaa rasuul butros oo runtaasi iyada ah ka markhaati kacaya uu leeyahay waxaannu ahayn markhaatiyaal indhaha ku arkay weynaantiisa haddaba su'aalo ayaa maankaaga soo geli kara haddii aad tahay xerta barata hadallada ilaah ee kitaabkan waxaadna odhan kartaa goormuu rasuul butros arkay weynaanta ciise masiix haddaba rasuul butros qudhiisa ayaa xaqiijinaya inuu ka hadlayo dhallanroggii masiixa haddaan meeriska cutubkan koowaad horay idinku sii wadno dhegaystayaal ayaannu la soo baxaynaa aayadaha toddoba iyo toban ilaa siddeed iyo toban waxaana qorriinka quduuska ahi uu leeyahay sidatan soo socota waayo isagu wuxuu xagga ilaaha aabbaha ah ka helay maamuus iyo ammaan markii cod sidaas ah oo isaga uga yimid xagga ammaanta aad u weyn ee uu yidhi kanu waa wiilkayga aan jeclahay oo aan ku faraxsanahay oo codkaas aannu maqalnay wuxuu ka yimid samada markii aannu buurta quduuska ah isaga la joognay sida caddaanka ah rasuul butros wuxuu ka hadlayaa wakhtigii masiixa la dhallanrogay ama uu midab gadoomay oo uu qaatay suuraddiisii rabbaaninimo marka haddaba waa inaynu garanno ahmiyadda ay leedahay dhacdadaas iyada ah bal aan su'aal idiin weyddiiyo kuwiinna garanaya kitaabka muxuu sayid ciise masiix haddaba uga gol lahaa marka uu lahaa sida ku qoran injiilka sida matayos uu qoray cutubka lix iyo tobanaad aayadda siddeed iyo tobanaad runtii waxaan idinku leeyahay kuwa halkan taagan qaarkood sinaba dhimasho uma dhedhamin doonaan ilaa ay arkaan wiilka aadanaha oo boqortooyadiisa ku imaanaya muxuu hadalladaasi uga gol lahaa haddaba dadka qaarkii bay la noqotay inuu leeyahay boqortooyadiisa waa la kaamilay wakhtigaas isaga ah haddaba tarjumayaashii hore ayaa waxay kala gooyeen cutubka laakiin waxay ahayd isku halqiso tan ku qoran cutubka lix iyo tobanaad iyo kan ku qoran cutubka toddoba iyo tobanaad haddii aad eegto bilowga cutubka toddoba iyo tobanaad aayadaha kow ilaa labo ayaa waxaa sayid ciise masiix uu leeyahay qudhiisa lix maalmood dabadeed ciise wuxuu waday butros iyo yacquub iyo walaalkiis yooxanaa oo wuxuu keligood geeyey buur dheer hortoodana ayuu ku beddelmay wejigiisuna sida qorraxda oo kale ayuu u dhalaalay dharkiisuna sida nuurka oo kale ayuu u caddaaday haddaba dhammaadka cutubka lix iyo tobanaad iyo bilowga cutubka toddoba iyo tobanaad waa isku halqiso waxaana sayidku uu hoga tusaalaynayay iyaga ammaanta ciise masiix la ammaanay oo u taagan boqortooyadiisa sida markaasi uu noqday ama uu wejigiisu ahaa ayuu masiixu ahaanayaa wakhtiga boqortooyadiisa oo sidaasuu ammaan u lahaan doonaa wakhtigaas nebi muuse iyo nebi eliyaas ayaa waxay la muuqdeen masiixa nebi muuse wuxuu u taagan yahay haddaba sharciga nebi eliyaasna wuxuu u taagan yahay nebiyadii axdigii hore maxay haddaba ka hadlayeen nebiyadu waxay ka hadlayeen dhimashadii masiixa bixitaankiisii iyo ambabixii dunida uu ka ambabaxayey oo uu qabanayay xagga jannada halkaasoo uu kula kulmayey aabbaha waana wixii nebiyadu ay qoreen waana labadan nebi ee midna sharciga u taagan kan kalena u taagan nebiyadii ahdigii hore ay iminka ka wada hadlayaan waxaa kaloo joogay qaar ka mid ah xerta oo eegayey dhallanrogidda masiixa nebi muuse iyo nebi eliyaas waxay u taagan yihiin nebiyadii axdigii hore iyo sharciga kiniisadda weli ma taagnayn laakiin waxaa halkan masiixiyiinta ama jidhka ciise masiix u taagan saddexdaas xerta ah isla markii dhallanroggii uu dhammaaday ayaa ciise masiix uu ka soo degay buurta waxayna heleen wiil jinniyo qaba xerta kale waxa ay samayn kareen oy ku caawiyayaan ayay garan waayeen oo khibradahooda ama awooddoodana way uga saari kari waayeen jinniyada dadkii isku soo xoomay ayaa sida abbaarta ah markii ay jinniyada saari waayeen ku oriyey xertii waana sawir xitaa maanta taagan oo markii qaar ka mid ah kuwa masiixa u adeegaa ay wax ka xumaadaan kuwo kale ayaa ku oriya waxaase hakad uu geliyaa oriskaasi howshii boqortooyada markii waxyaalahaasi oo kale ay dhacaan waxaannu ku noolnahay haddaba duni jinni qabta waxaad arkaysaa in dunida ay waalan tahay oo haddii kiniisaddu ay damacdo inay wax u qabato ayaa waxaa bilaabanayaa ama soo baxaya inayan wada kaafin karin markii ay wada kaafin waayaan ayaa dadkii ay bilaabayaan inay kiniisadda ku oriyaan oo yidhaahdaan maxay samayn karaan miyaanay kuwanu dhicin ama uusan ku dhicin gaari waa haddaba inkastoo aynu garanayno in caay iyo handadaad uu ka imaanayo kuwa aan hadalka rumaysnayn haddana ma ahan inaannu u dhacno handadaad iyo ololaha looga soo horjeedo masiixa waxaa rasuul butros uu leeyahay waxaan la joogay sayid ciise masiix markii uu dhallan rogmayey isagu wuxuu ahaa kan dadka u markhaati furaya weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka koowaad ee warqaddan labaad waa cutubka koowaad aayadda sagaal iyo tobanaad waxaana rasuulku halkan uu inoogu sheegayaa waxyaabo cajiib ah ama tacajub leh oo wuxuu leeyahay oo waxaynu haysannaa hadalkii nebiyadii ay sii sheegeen oo aad loo sii xaqiijiyey oo waad ku wanaagsan tihiin inaad u fiirsataan hadalkaas sida laambad meel gudcur ka ifaysa ilaa waagu baryayo oo xidigta waa beri qalbigiinna ay ka soo baxdo wuxuu qaybta kore ee aayadda inoogu sheegayaa ama leeyahay sida tan oo waxaannu haysannaa hadalkii nebiyadii ay sii sheegeen oo aad loo sii xaqiijiyey marka uu isticmaalayo ereyga waxyi ayaannu kaga gol lahayn saadaal mustaqbalka ah inkastoo taasi qudheeda qayb ahaan ay run tahay wuxuu ula jeedaa hadallada ilaah waayo wuxuu ka hadlayaa in qorniinku uu yahay hadal ilaah uu ku hadlay mase ahan wax nebiyadu ay dadka ku qasbayeen hadalka iyaga la soo marsiiyey fikirkooda iyo dareenkooda ayay ku darayeen rabbiguna wuxuu awood siiyey in nebiyadii kala duwanaa dadka uu u soo mariyo farriin isaga qudhiisa ka timid waana kuwa qoray qorniinka haddaba taasi waa waxyaalaha laynoogu caddayn doono aayadda xigta wuxuu leeyahay rasuulku oo waxaynu haysannaa hadalka nebiyadii ay sii sheegeen oo aad loo sii xaqiijiyey ama hubaal looga dhigay mase ka hadlayo in waxyigii xaqiiqayn iyo hubaal badan laga bixiyey taasuna ma ahan ahmiyadda ahmiyaddu waxay tahay oo waxaannu haysannaa hadalka nebiyadii ay sii sheegeen oo aad loo sii xaqiijiyey waxaa kaloo rabbigu uu leeyahay sida ku qoran isla aayadda sagaal iyo tobanaad oo waxaynu haysannaa hadalka nebiyadii ay sii sheegeen oo aad loo sii xaqiijiyey oo waad ku wanaagsan tihiin inaad u fasirataan hadalkaasi sida laambad meel gudcur ah ka ifaysa haddaba hadalka ilaah waa sida laambad ama meel iftiinku uu ka yimaado oo isla sida qorraxdu ay dunida oo dhan u ifiso ayaa qoolka ilaahna dunida oo dhan uu u ifiyaa waana xoog ama awood aan wax lala simaa jirin waa awood aan caadi ahayn oo aynu dunideenna maanta ku haysanno awooddaasuna waa awoodda ruuxa quduuska ah waxaanay quwi ama xoog lahaanayaan ilaa ugu dambaysta waana inta sida arooryo oo kale ay niyadaheennu la ifaan hadallada ilaah ilaa masiixu uu yimaado mooyaane hadallada rabbigu waa kuwa inagu soo jiidaya dhanka dunida oo weliba waxay dunida ku soo riixayaan ilayska iyo iftiinka hadallada rabbigu waa kuwa keliya ee dadka maanta ay leeyihiin haddaba masiixu waa xidigta arooryo sida ku qoran kitaabka muujintii cutubka laba iyo labaatanaad aayadda lix iyo tobanaad war miyaannu rasuul butros sharaxaad cajiib ah ina siinin markay joogto sida hadalladii ilaah la doonayo inay niyadaheenna u ifiyaan wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda sagaal iyo tobanaad oo waxaynu haysannaa hadalka nebiyadii ay sii sheegeen oo aad loo sii xaqiijiyey oo waad ku wanaagsan tihiin inaad u fiirsataan hadalkaas sida laambad meel gudcur ah ka ifaysa ilaa waagu baryayo oo xidigta waaberi qalbigiinna ka soo baxdo weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa meeriska cutubka koowaad aayadda labaatanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan idinkoo taasi horta garanaya in wixii nebiyadii ay sii sheegeen oo la qorayey ayaan lahayn micnayn goonni ah wuxuu leeyahay rasuul butros idinkoo horta garanaya wuxuu taasi uga gol leeyahay in ay tahay in hadallada ku qoran kitaabka ee waxyada ahi inaannu barashada ka bilowno garashaduna waa aqoonta aan ku imaanin oo keliya hadalladii ilaah laakiin ku timaada hubaal xaqiiqooyin loo hayo oo haddii nin daacad ah aad tahay hubaasha waxiyada kitaabka ku qoran waa waadix oo hagaag baa loo arkaa waxyaabaha kitaabka ku qoran iyo waxiyadii rabbiguba way wada ahaadeen oo umana baahan saaxib saxiix ka baxsan kitaabka quduuska ah sannadadii lasoo dhaafay waxaa la wada arkay dhammaan wixii ilaah uu sameeyey waxaana ka mid ah in masiixii uu yimid sida kitaabka inoogu qoran oo waxaannu haysannaa afartii injiil waxaa kaloo aynu ku aragnaa kitaabka waxiyo aan fara yareen oo looga hadlayo waxa reer banu israa'iil ku dhici doona oo kuwo badan baan la arkay haddaan markaasi horay idinku sii wadno meeriska warqaddan labaad ee rasuul butros ayaa iminka aan isla eegaynaa aayadda kow iyo labaatanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan waayo wixii nebiyadii ay sii sheegeen weligood kuma ay imaanin dadka doonistiisa laakiin dad ruuxa quduuska ahu uu waday ayaa xagga ilaah kaga hadlay marka rasuulku uu leeyahay dad ruuxa quduuska ahu waday ayaa waxaa qoran kitaabka quduuska ahi waa dhab oo cidina intay meel fadhiisatay kuma fikirin inay kitaabka quduuska ah qoraan tusaale ahaan nebi ishaaciyaah oo isagu ka mid ahaa nebiyada sida weyn wax uga qoray kitaabkan nebi ishaaciyaah ma odhan bal maanta aan bilaabo inaan buug qoro oo aan lacag ka helo waxyaabaha nebiga uu ku hadlayo waa waxyaabo waaweyn oo qof aannu madaxiisa kala imaan karin wixii nebi ishaaciyaah oo sii sheegayna waxay qayb ka yihiin waxyada kitaabka quduuska ah wuxuu rasuulku soo adkaynayaa saxiixnimada hadallada ilaah uu inagu leeyahay rag ruuxa quduuska ah oo uu wado waa rag uu hoggaaminayo ruuxa quduuska ah ee ilaah waa rag oo qaaday ruuxu oo uu ku badan yahay oo uu welibana siinayo garasho joogto ah oo kaga imaanaysa dhanka ilaah iyadoo ugu imaanaysa sida waxyiga oo kale haddaba bal aan idin xaqiijiyo ahmiyadda rasuul butros ama dulucda warqaddan isla sidii aan idinku tafatiray tii rasuul bawlos markii uu soo gaaray dhammaadka noloshiisan dunida waxaa rasuul butros uu adkaynayaa saxiixnimada hadalladii ilaah isla sida rasuul bawlosba uu ahaa isla wakhtigaas oo haddaan ku horumarno rasuul bawlos ayaa rasuulku uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii labaad ee timoteyos cutubka saddexaad aayadda lix iyo tobanaad sida tan qorniin kasta wuxuu ku ahaaday ruuxa ilaah oo waxtar buu u leeyahay waxbaridda iyo canaanashada iyo hagaajinta iyo edbinta xagga xaqnimada marka rasuulku sidaasi uu leeyahay ayaa taasu ay ka micno tahay xaqiiqaynta hadalladii ilaah inaan looga baahnayn qof waayo kitaabka isaga ayaa isku markhaati furaya oo iscaddaynaya isla sidaas oo kale rasuul butrosna sidoo kale ayuu u hadlayaa marka uu leeyahay waayo wixii nebiyadii ay sii sheegeen weligood kuma ay imaanin dadka doonistiisa laakiinse dad ruuxa quduuska oo huwaday ayaa xagga ilaah kaga hadlay ayaa labada tarjumaba ay isku ujeeddo ka hadlayaan waxaana weeye in kitaabka quduuska ah aan layska qorin ama aannu la mid ahayn kutubta kale ee taalla dunida haddaba rasuul butros iyo rasuul bawlos isku aqoon ma ahayn waxaana aad iyo aad ugu wanaagsanaa luqadda griigta rasuul bawlos haddana labada ninba isku hal ujeeddo ayay adkaynayaan waxaana wixii ay yidhaahdeen labaduba ay noqdeen kuwo saameyn ku yeesha dadka dhexdiisa waxaana ugu wacan in labaduba uu ku jiray ruuxa quduuska ah ee ilaah hadalladii sayid ciise masiix uu ku hadlay waa hadallo nool oo rabbaani ah oo welibana ay ku ladhan yihiin aadaminimo sayid ciise masiix sidaad ogtihiin wuxuu u ooyey laasaros welibana wuxuu lahaa awood uu dhimashada kaga sara kiciyo marka hadalladiisa waa aadami marka dhan laga eego marka dhanka kale laga eegana waa rabbaani waxay ku dheelitiran yihiin awooddiisii aadaminimo iyo tiisii rabbaaninimo masiixu labada dareenba wuu lahaa wuxuu lahaa dareen aadaminimo iyo dareen rabbaaninimo wuxuu warku ku jiran yahay in qorriinka aasaaskiisa uu adag yahay oo uu ku sallaysan yahay ilaah markaa ninna yaannu sahashanin hadalladii ilaah haddaba waxaa khubarradii giriigta ahayd ay soo saareen in indhaha bini'aadamku ayan arki karin diilinta toosan taasina waa asbaabta ilaah uu u doonayo inaynu ku soconno rumaysad laakiin aynaan ku soconin aragti haddaba kuma kalsoonaan karno sida aynu wax u aragno ama sida aynu wax u maqalno laakiin waxaynu ku kalsoonaan karnaa hadalladii ilaah waayo mar waliba waa saxiix caddaynta weyn ee masiixiyiintu ay leeyihiin waxa weeye waxyiyadii horay loo kaamilay oo markii qorninka la eego in ka badan saddex meel oo meel waxyiyada kitaabka quduuska ah ku qoran ayaa la kaamilay marka la eego wakhtigii kitaabka la qoray waxyiyadii la kaamilay ayaa aniga ii ah caddaymo iyo weliba in qorriinka quduuska ahi uu yahay mid saxiix ah rasuul butros oo isaga qudhiisaba garanaya in kitaabka uu saxiix yahay ayaa wuxuu leeyahay sida tan idinkoo taas horta garanaya in wixii nebiyadii ay sii sheegeen oo la qoray ayaan lahayn micnayn goonni ah waayo wixii nebiyadii ay sii sheegeen weligood kuma ay imaan dadka doonistiisa laakiinse dad ruuxa quduuska ahu u waday ayaa xagga ilaah kaga hadlay miyaa haddaba mid idinka mid ahi kuwiinna masiixiyiinta ah uu hayaa caddayntaasi ka weyn kitaabka quduuska ah waxayadiisa wax loo dhigo dhegaystow lama hayo waayo waxaa wax laga sii sheegayaa waxyaabo aan aqoonta bini'aadmiga lagu soo saari karin tusaale ahaan nebi daaniyeel wuxuu sii sheegay in aqoonta ay dunida ka buuxsami doonto xilli aqooniba ayaan dunida jirin
adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqoba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin